ururka dhalinyarada ee maanta siiyey magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya kaga badeenga shir kun oo loon ku hadlaayay sidii shaqo abuur lan ka sameeyay lahay dhalinyarada soomaaliyeed ee shaqlaante shirkii weliba ku qeybgalay wasiiri iyo xildhibaano ku tirsan xukuumadda federaalk soomaaliya agaasimaga ururka dhalinyarada ee maandis cabdiraxmaan nuur yuusuf yaan kooreyntii weliba uu soo ku warbiyey ujeedada shirkunga shirkan ujeedada ugu weyn ee loogu talagalay waxa waaye in dowladda iyo ganacsatada iyo dadka kala duwan ee ka shaqeeya arrimaha economic resiliencyga ama si guud marka loo yiraahdo horumarinta dhaqaalaha in la ysu keeno la hordhigo challengeska jira si ay uga wada hadlaan xalal suurtagal ah oo deg degana loo abuuro mandisna ay ka shaqayso ama platformkan ama samidkanna uu ka shaqeeyo sidii loogu bedeli lahaa qorshe qaran oo dowladda iyo xarun walba oo loo baahan yahay in loogu qareemo loo hordhigi lahaa wasiiru dowlaga wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha xukuumadda federaalk soomaaliya yuusuf maxamed aadan iyo wasiiru dowlaha wasaaradda ganacsiga dowladda federaalk soomaaliya cabdisalaan shariif yuusuf iyo weliba yoosi wadajaray oon sheegana inay walkuga wada doonaan shaqalaanta haysata dhalinyarada ka wasaarad ahaan ka wasaarad shaqada ahaan maala saad ka warqabtaan maala kaalin weyn ay wadaa ama ay ayraysaa maala rool taasoo ah maala dhibaato nuuga anaga saad ka warqabtaan maala waddankan waxaa u badan dhalinyaro boqolkiiba maala seventy percent dhalinyaro waay dhalinyarina hadday shaqaynaynin run ahaantii public private partnershipku waa waxa dalkaanu uu kaga bixi karo xaaladda adag oo sokeey dagaal sokeeye colaad iyo maxay ahaytoy abaar iyo macruusha soo martay qaabka ugu bahaboon oo looga bixi karo waxa weeye in bubliga iyo brivateku ay iska kaashadaan mashaariic mugle oo sida uu cabdiraxmaan dul istaagay ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalk soomaaliya maxamuud cabdiraxmaan beene beene iyo weliba uuse ku hadalay maalgelinta ganacsiga iyo shaqalaanta dhalinyarada haysata ganacsadaha qofka inuu business soo barta bis miya no waxaa hartaa baran kartaa soo marka ganacsiga iyo hal abuurka laba topic oo qiimo leh waaye oona dhaqaalo la xidhiiro soo marka horta waa waa taas waay midda kale ganacsiga iyo dhaqaalo abuuristo maxaa kaloo ku xiran shaqo abuurista soo ma soomaaliya hadda shaqa unemploymentgeed intay leegta very high wa saas miya anisi kalaan arkaa